waxaana wanaagsan saaxiibayaal halkan waa rediyo cadaado waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka falaqeynta wararka rediyo cadaado oo maalin walba aad ka dhagaysataan rediyo cadaado marka laga reebo maalnimada jimcada mar kale barqa wanaagsan ayaana habadeedii ka leenahay saaxiibayaal barnaamijka falaqeynta wararka rediyo cadaado maanta qodobada aad ku maqli doontaan annagana idihiinu dhegaystayaal waxaa ka mid ah maamulka gobolka hiiraan oo ciidamo geenaya xadka ay wadaagaan etoobiya barnaamijka ayaa idinkugu soo gudbi doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed oo ku baaqay oo ku baaqay in dowladda federaalk soomaaliya inaysan siyaasadeenin xaaladda cudurka koronavirus barnaamijka ayaa idinkugu soo gudbi doonaa sidoo kale barnaamijku intuu hawada ku jiro saaxiibayaal waxaad maqli doontaan dowladda federaalk soomaaliya oo sheegtay in kiisas cusub oo koronavirus laga helay soomaaliya markii ugu horeysayna gaaray lixdan ruux haddaba barnaamijka ayaa idinkugu soo gudbi doonaa sidoo kale barnaamijku intuu hawada ku jiro saaxiibayaal waxaad maqli doontaan dowladda jabuuti oo diiwaangelisay kiis cusub oo la xiriira koronafirus haddaba barnaamijka ayaa idinkugu soo gudbi doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan weerar lagu qaaday saldhigyo ay ku sugan yihiin ciidamada dalka kenya khasaaraha intuu laegyahay weerarkaasi ka dhashay barnaamijka ayaa idinkugu soo gudbi doonaa qodobadaasi waxaynu ugu soo korraynta barnaamij ku jirno ayaa idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal qeybaha u dambeeya barnaamijkan waxaa idinkugu soo gudbi doonaa xubintii aad ku xiisaha badneed ee kalamaan qeybaha u dambeeya ama gabagabada barnaamijkana waxaad maqli doontaan heestaan gabagabada barnaamijka ayaad maqli doontaan in barnaamijka maanta waxaa idiin soo saaray halkan idinkaga tabinaya anigoo ah mi ashraaf karaama waxaana stuudiyaha koowaad ka farsameynaya haashim cumar xasan halka stuudiyaha labaad oo inoo fadhiyo waryaheena cabdifataax yuusuf iyaad waxaad naga dhagaysan kartaan dhammaan xarumahan ku kala leenahay magaalooyinka cadaadiyo dhuusamareeb waa mar keliyo barnaamijkii falaqeynta wararka rediyo cadaado barqa wanaagsan ayaana habadii ka leenahay saaxiibayaal barnaamijka falaqeynta wararka reediyo cadaado dhegaystayaal ayaan gudagalaynaa haddaan ku bilaabano dhankaasi oo magaalada muqdisho dowladda federaalk soomaaliya ayaa shaacisay in kiisas cusub coronavirus laga helay gudaha waddanka soomaaliya dowladda federaalk soomaaliya ayaa xaqiijisay in la diiwaangeliyey soddon iyo shan xubnood oo covid sagaal iyo toban ah afar iyo labaatankii saacii ugu dambeysay xaaladaha cusub soddon iyo labo ka mid ah waxa ay ku sugan yihiin magaalada caasimadda ee muqdisho labana waxaa laga diiwaangeliyey magaalada hargeysa ee caasimada maamulka somalilan halka mid kalena laga diiwaangeliyey magaalada boorama wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya doctor fawziya abikar nuur ayaa warbixinta maalinla ah ee coronavirus ku sheegtay in xaaladaha maanta soo kordhay tirada guud ee dadka laga diiwaangeliyay cudurka coronavirus ee gaartay lixdan xaaladood
in aan updatekii kala qaado sidii xaaladda coronaviruska maraayo inaan idinka la idin soo jeediyo xalay kaysaska waxay xaaladaha waxay maraayeen shan iyo labaatan shalay kambiyoonkii la qaaday sambalkii la qaaday iyo maanta guud ahaan waxay isku ahaayeen konton iyo shan ruux ayaa laga qaaday sambal soddon iyo laba ayaa waxay noqotay positive shalay iyo maanta geliya marka lagu daro shan iyo labaatankii oo shalay konton iyo toddobo ayay noqonaysaa iyo saddex kays oo shalay looga dhawaaqay soomaalida waxay noqonaya marka tirada la isku daro lixdan xaaladood oo coronavirus oo soomaaliya ka jira laba qof waa laga geeriyood allah u naxariista laba way ka caafimaaday inta kalena waxaan rajaynaynaa haddii allah idmo in ay caafimaad ilaahay u siiyo sidaad la socotaan cudur faafka waxay ku jiraa si xowli ayuu u socdaa bulshada waxaa laga yaabaa dad badan oo qabo oo aanan soo raadsanin inay isbaaraan ay jiraan waxaan kula talinaynaa dadka in ay guryaha joogaan sideedaba waxaa la baaraa qofka marka uu qabo qandho ilaa iyo soddon iyo sideed ama ka badan inay qofka neef neef neef qabadka oksijiinka uu ka yaryahay neefta ay gelayso iyo qofa labada calaamadooda ugu horeysa haddii uusan qofka qabin waxaan kula talinaa labada calaamadood waa qandhada soddon sideed iyo ka badan iyo qofta ay neefta qabanayso neefta udayso oksijiinkiisu uu ka yaryahay ka yaryahay sagaashan iyo afar labadaas haddii uu qofka qabin waxaan kula talinaa qofka inuu guriga joogo uu isdhowro haddii lacalla xaaladiisa ay xooga isbedesho uu inuu dhigtooda markaas la soo waco nambarka inuu soo waco ama isbitaalka ugu dhow oo tago kadibna maaragtay la kaalmeeyo oo isbitaallada la geeyo haddii alle waxaan ku waanidaynaa dadka mar labaad in guryaha la joogo las dhowro laysxakameeyo gacmaha si fiican loo dhaqo nadaafada lagu dadaalo meelaha ciriiriga la iska dhowro ilaahayna aan barino cudurkan
taasi waxay ahayd wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya doctor fawziya abika nuur oo ka warbixisay xaaladihii ugu dambeeyey cudurka coronavirus intaan ka bixin wararka coronavirus dalka jabuuti ayaa lagu soo waramayaa in laga diiwaangeliyay kiis cusub oo la xiriira cudurka safareenka ah ee coronavirus dalka jabuuti ayaa loogaga dhawaaqay kiis cusub ee xanuunka coronavirus iyadoo wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi shalay saacisay kiis cusub oo dhan siddeetan iyo saddex qof tirada guud ee dadka ku dhacay cudurka coronavirus ee dalkaasi ayaa kor u dhaaftay saddex boqol oo qof iyadoo laba dhimashadoodana ilaa iyo haddan la xaqiijiyey dalka jabuuti ayaa ka mid ah hadda meelaha uu sida weyn u saameeyey cudurka coronavirus dalalka ku yaala geeska afrika mas-uuliyiinta dalka jabuuti ayaa sababta ku sheegay in jabuuti ay ku badan yihiin dadka ajaanibta ah maadaama halkaasi uu ku yaalaan saldhigyo ciidan madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa shacabka ugu baaqay xoojinta fiijignaanta ka dhanka ah cudurka coronavirus barnaamijka falaqeynta wararka radio cadaadow ayaan qeybi ugu horeeyay ku guda jirnaa barqa wanaagsan ayaana habadeedin kaleenahay saaxiibayaal barnaamijka falaqeynta wararka radio cadaado ayaad maqal dhagaysanaysiin radio cadaado ayoo si toos ahna idinkaga imaanayaa markaani haddaan dib ugu yeeleelno magaalada caasimada ee muqdisho madaxweynihii hore ee dowladda ku-meel gaalka eeda soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa ku baaqay in aan la siyaasadeynin ka hortaga cudurka alista ay coronavirus gudoomiyaha madasha xisbiyada qaran ahna madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane shariif sheekh axmed ayaa ka hadlay xaaladaha xanuunka coronavirus isagoo ku baaqay in madaxda dowladda federaalk soomaaliya ee shacabka soomaaliyeed iska kaashadaan ka hortaga cudurkani safmareynka ah coronavirus shariif sheekh axmed oo warbaahinta shir jaraa-id magaalada caasimada ee muqdisho ugu qabtay ayaa sheegay in shacabka soomaaliyeed looga baahan yahay inay ka taxadaraan in dhexdooda uu ku faafo cudurkani halista ay coronavirus oo kiisas uu ka mid yahay laga sheegay dalka soomaaliya madaxweynaha dowladda ku-meel gaarkeed ee soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa sheegay in shacabka soomaaliyeed oo imidoobi lahaa oo i midoobaan sidii looga hortegi lahaa cudurka oo aysan siyaasadeynin madaxda dowladda islamarkaana beesha caalamka dhankooda looga baahan yahay inay kaalintooda ka caawiyaan dadka soomaaliyeed hadalka shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee dowladda ku-meel gaarkeeda soomaaliya ayaa kusoo aadaya xili ay kordheen kiisaska la xiriira cudurka coronavirus ee laga helay gudaha dalka soomaaliya kaasoo gaartay lixdan ruux
waxyaabaha aan rabno dowladdu inay samayso waan kula talinayna waxaa ka mid ah wada shaqayn inay la sameeyaan dowlad goboleedyada oo loo midoobo maxaa yeele arrintan siyaasad ma aha oo arrin insaani ah oo arrin khusaysa qof kastoo soomaaliya marka inaan la siyaasadayn oo siyaasadda laga saaro waxay abuuri kartaa aan leenahay jaanis dadka soomaalida ay ku midoobaan oo ay uga gudbaan waxyaabo badan oo caqabada oo dhexdooda yaalla qadiyadan waa qadiyad dadka soomaaliyeed ama ummadda soomaaliyeed dhammaan taabanaysa marka cid walba oo qayb ka geysan karta oo dhaqaatiirta ay uga horeeyaan ganacsatada dowladda iyo qaybaha kale ee bulshada ee waxtarka ah ama codkooda la maqlaayo inay dhammaantood u waajahaan si midaysan sidaasoo kale waxaa jira talooyin ku aadan beesha caalamka oo madashu ay soo jeedinayso ah in la helo agabkii loo baahnaa sida agabka baarista dawooyinka kahortaga iyo dawooyinka kaalmaynaya qofku inuu bogsoodo in loo helo dhaqaale marka dadka soomaalida meela joogaanba in loo helo dhaqaale lagu caawiyo xaaladda adag ay ku jiraan dadka soomaaliyeed
kaasi uu ahaa madaxweynihii hore ee dowladii ku-meel gaarkeed ee soomaaliya shariif sheekh axmed oo ugu baaqiyey madaxda dowladda federaalk soomaaliya in aysan siyaasadeynin ka hortaga cudurka halista ay coronavirus barnaamijka falaqeynta wararka radio cadaadow ayaa si toosa ula socota radio cadaadow ayuu si toosaana idinkaga imaanaya qaybihii dhexna dhegaystayaal waan ku guda jirnaa barqa wanaagsan ayaan habadidii karaynahay saaxiibayaal qaybihii dhexe barnaamijka ayaan ku guda jirnaa maamulka gobolka hiiraan ayaa ciidamo cusub geeyay xadka ay la wadaagaan dalka ethoobiya wafdi uu hogaaminayo guddoomiyaha gobolka hiiraan ee aan weli xilka lagu wareejinin cali jeete cismaan iyo saraakiisha ciidamada ammaanka ayaa gaaray deegaano ku dhow xadka gobolka hiiraan uu la wadaago dalka ethoobiya ujeedka wafdiga ay u tegeen deegaanada xadka ayaa waxaa lagu sheegay fulinta awaamiirta madaxda qaranka iyo madaxda hirshabeelle oo ah in bulshada soomaaliyeed laga badbaadiyo caabuqa coronavirus lana xido xuduudaha uu dalka la leeyahay wadamada jaarka ah guddoomiyaha cusub ee gobolka hiiraane cali jeete cismaan ayaa sheegay in xilligaani wixii ka dambeeya la xiray xadka uu gobolka hiiraan la wadaago dalka ethoobiya iyada oo la geynayo deegaanada xadka ciidamo ciidamo fara badan oo boolis ah maalin ka hor ayaa guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle cusmaan bare maxamed waxa uu sheegay in xadka gobolka hiiraan uu yahay mid iska furan islamarkaana jaadka ka yimaada ethoobiya uu si caadi ah loo soo geliyo gobolka hiiraan barnaamijka falaqeynta wararka radio cadaado ayaa qeybihii dhexe ku guda jirnaa dhegeystayaal radio cadaado ayuu si toosaana idinkaga imaanaya barqa wanaagsan ayaan habadidinka leenahay saaxiibayaal waxaa isla soo gaarnay xilliga aad dhegaysan jirteen xubintii aadku xiisaha badneyd ee kalamaan ay idinkala dhexbaxo idinkiio saaxiibada kalamaan dadweynow xusuusnaw arbacada habeenkii laba sac markay tahay aynoo ahaatee sheebow xusuusno wareedhaha arbacay bandowgii ma arbacay ku soo beegt wareedhaha ayaamaha arbacadaan ka baqi inaan cullowna arbacada cidna lama hadlo leelamana hadlo amar un baan bixiyaa horta koronafirus dalka ma arbacuu soo galay ilaalimayn warna umahayo gooruu soo galay ayaa maaha ilaahey eed maale midoodne waxaa annaga noo roon midaad amaar ka raacdaan war soomaaliyo amar qaada mayse arba iyo isniin iyo ahad ma iska dhaafteen ahdigaad gasheen iyo ma ilowden wacadkee war waxaa hore loo yidhi arbacow ku qalay kan hortii geesiguu qabaye khamiistana maxaad celi rabtaa waa danqayladuy war waxaa hore loo yidhi isniintii dhowaydu anigii awrta kuu raraye maantana maxay kaa ag dhigaysow arbaca maaha war arbacadan waa nugu waasheenay horta yaa ku ugaarta aryaadhaha ma arbacaad la yaabantihin oo kulan owliyaada war nabad iyo nolol miyaad maanta haddana owliya nooga dhigtay war nimayow haddii madaxweyne farmaajo arbaca la doortay uu ra-iisul wasaare kheyre arbaca magacaabay wasiiradii arbaca la keenay oo la ansixiyey howlihii dowladdu amarkii ugu dambeeyey arbaca ku socdaan maantana la amray bandowgii inuu arbaca bilaabanayo waxaan u malaynayaa in shirka midooda afrika iyo igad iyo kan iskaashiga geeska afrika arbaca loo bedeli doono war arbacay amarkeeda oo arbaca soo baxay ciddii ka hor timaadda iyadaa taqaana mafalag baa sidaa sheegay amarkaas andhiibnay
maqaardii dambaa jira albaabada la laabay maqaardii dambaa jira war meecaad miigan alla u naxariistee wuxuu sameeyey hees la yidhaahdo durduro geel baa ku jaba wuxuuna ku sii daray weydlaan dareemine dadka kii dhergow daran wuxuuna ku wariyay heeskaas hadalkii madaalaha ducaqaba dugsiya doodii go'olaha sare maqaardii dambaa jira aryaa meecaad allahow naxariistay intaad sheegta wuxuu ku sii diray durdura geel baa ku jabay damaacina waa xunihaye dalkuna waa lamaahuraan dantuna waa lamaahuraan war weli intaas ka daray he udurxumoo karoona ahaa la sheegay hooqayay tubti doorashaa dib loo dhigayaa la yidhi hooqayay tubti alla hobaay hobaa ligayaysidirigam
war markay doorasho joogto dadku way isqabsadaaye dood maxaa u dambeeyey aryaadhaha madaxweyne qoorqoor wuxuu yidhi raggii aan doorashadiis ku hayna iyo isriixriixii dhacay aan iscaf cafino oo cawadaka kadib aan hal meel u wada jeesanno ma wixii soo dhacay aan xalay dhalay ka ahaanuu yidhi war madaxweynuhu hore gelmudug xaaf oo xalay xilka ku wareejiyey madaxweyne qoorqoor wuxuu yidhi dhibka gelmudug wuxuu ahaa mid duruufu keentay iyo mid dadku keenay marka waxaan ku talinayaa inaan mar kale dadka dhibaato ka imaan oo hawsha laysla wado oo aan sidii la ii dhibo la iiga daba wareegay qoorqoor loo dhibin waxaa xaaf intaas ku daray intaan maha joogay dhib badanaa laygu haayay galmudug inaan mideeyana waa isku dayay intii i dhibaysana waxaa ka mida dawladda sare iyo xildhibaanadan hadda i hor fafadhiya sanatarada ah marka warkiisu waxau iila ekaay owrka heeriya ku gubta geel wuxuu ugu sheekeeya waa yaqaan abdul adina maaha maakadheelka kii ka hadi heeran heeran maynka daba wareegata gurbagii horili gubida gaala wal insheego gabeel eraniyow aryaan naga tag xaaf wuxuu yidhi ununka heshiinee gaal iyo muslim midna lama heshiisiina war madaxweyne xaaf wuxuu yidhi ilaahayow cudur xunaa imaaday naga booti war nimayow xildhibaamaha saraad wuxuu yidhi madaxweyne qoorqoor waa nabadoonkii u horreeyey ee akademiyada nabadii nolol ka soo baxa sababtoo ah nabadii nolol waxaa lagu yaqiin buudkaan kula tumannay waa ka jejebinnay waa isticmaalnay waa dhex gelnay waa qalqabannay shaarbaxaan saarannay laakiin isagu dhaqankaa mid ka duwan ayuu la yimid ou yidhi war nabadoon qarafaan hadda kahor wuxuu yidhi ballanqaadkaas magaaladan ku soo gelayna war waxbaha isku daalinina qoorqoor arbaca lama doorane war madaxweynihii hirshabeelle waare maanta war culusaa ka soo baxaa la yidhi fariid karoonihin lagu sheegaayo miyuu qirtay xamaraan u socdaa meelaan u maraana weysanaha miyuu yidhi war waa isxasile miyuu yidhi war doorashadii baan dib u dhiga miyuu yidhi war waa iskarantiila miyuu yidhi war hadalkii cismaan barri miyuu beeniyey war gadoomiyigii hilka ina wareejiye diidii araala halha hiroo erey war waxaa idinma sheegina naga suga warka wuxuu yidhi waare qaadku waa mamnuuc lamana keeni karo jawhar iyo hirshabeelle kulamada iyo koox koox u sheekaysigana ha la joojiyo lama ogole war cali guudlaawo maka aqbale warnimayo waxaa la yidhi caalimkiiyo aqoon-yahanku waa curad la dhowraaye dhabti waa indhihii caamadiyo hiil uu ciirsi lehe isagaa caddaan iyo madow caadadood garane siyaasada casrina qaab xun bay u calwasaadaayey kiina caawinayiyo midkii cudur abuuraya iyo kii waqeen ciribxumiyo curjabna la dooni inuu kala calaamadya baan ka codsanaynaa war sidaas maahane sidii miidho tufaax iyo canab iyo saytuun ama malab sii saafiya loo miidhay heer sare dhadhanka u sarreeya iyo bilicdaad u sidataa waaye oo waara nabad i nolol ewa war maanta abuu cabdikuus gobi weyna ka soo baxay war war mahaysiina warkii hore war soo dhaaf ma waayeel walax lahaa yimid war wax la yaab laha yimidana dhegayso dowladdu waayaana dhowaatii dhegaysa karantiilka isbitaal martiiniya u diyaarina waxaa la yidhi wasiiru dowlihii hirshabeelle oksijiin la'aana uu dhintay dadka joogaana xataa cirbad dadka kuma dur yaqaaniina la yidhi oksijiin haddaad soo heshana kuguma xiri yaqaaniina la yidhi meeshana wax yaalla ma laho waa haaweeha la yidhi wixii la keenana dhinac kalea loo gudbiyaa la yidhi war waxaa la yaab leh dalka isbitaallo badan oo oksijiin lahaa ku yaalla dowladdana ma maamushaa la yidhi dadkana lama geynayaa la yidhi hadda meel ay waxba ahlin maxaa dadka loogu baabi'inayaa war shantii malyan oo dollar oo dowladdu sheegtay in karoonaha loo qorsheeyey sariiro iyo oksijiin ma goy waayeen war dawlad aas-aas hoola kabilaawas aman dheeraninka damboyti kowdhe sariirogiyaalaha langrinjiyay may kale fadaasan war haawo toddobadii milyan oo u s aid ay bixisay xataa xanuun baabiya ma goy waayeen war waxaa la yidhi lacagtii koroono lagu tala galay waxaa maamulaya yaxya cali xareeri marka waxaan la yaabanahay howl kastooo xafiiska ra'iisul wasaaraha ka socota yaa yaxya hoggaan oga dhigay war ha ku mashquuli waa sidii ahaa jirtae war adinkoon ku fogaanin fartana aan cid ku fiiqin fakarkiinna wanaagsan fahamsiiya dadkiinna soo farxala adeer war waran haystaana waxaa la yidhi maxkamadda ciidamada qalabka sida waxay amartay in la soo xiro xildhibaano huriya dagaalkii ka dhacay wallaweyn guddoomiyihii degmada iyo ku-xogeenkiisana waa tii hore loo xiray hadda mardhow waxaan u malaynayaa madax dagaal qabiil hurisa in maxkamad la saari doono mayadaa markaas dagaalbeere damba dhaca xildhibaan xasarad beere oo xeerka jebinaya in la xiro xaq weeyo waxaan laga xishoonayn anna intaas waxaan ku dari lahaayow dadkaanu waa kadaalayo dagaal dambeeto dooni ma dadkaanu waa kadaalayo dagaal dambeeto dooni ma haye warwar ma haysaana somalilan koronafayraskii waa ku soo fiday maantana saddex kiis oo horlaa la soo bandhiga imaaraadka walaalkeena waa maxaa u dhehaysa markii hore war lacagtii ma hesheen waxaan ka baqayaa labadii horey ka sheegatay inay haddana saddexdaa qofood oo somalilan u xanuunsato dowladda soomaaliya ka sheegato war madaxweyne muuse biixmiis karantiile
nimiyow may araga jaraay war niman dulaale ee araga jari neefku aniha oo socda ani gada golada sheentay ani gada ka murumaayan dowladda ama dulaal dadka gadada u nagati war warbixintii u dambaysay corona virus ee w h maanta soo saartay saddexdaas xisaabta soomaaliya lagu daray siddeed iyo labaatan qofood ayayna noqdeen w h o way gar daran tahay soddon sannadood baanu u sheegayna inaannu dowlad gaaran nahay in w h o lagu khasaaray hortiinuu donald trump sheegay waryaada horta koronafayrasku federaalisimka ma fahamsan yahay aryadaha somalilan bilaashay u daaleehe horaa waxaa loo yidhi soomaaliya soofaalibaale soomaaliya
war cabdulla soomaaliya garanaya maalin kasta soomaaligana daba dhigtaa muxuu ahaa ariyaa waa tagroos dhagaroos walaalkii naga tag adiguna abkowgiis nagaroosaad ka tagtay war nin reejigjigaha hadda ka hor islaan shukaansaday may gabaryar baa waayey war ayadaa gabar qurux badan ahayd oo warka naga dhegayso war maubqaad fiicanay lahayd aga caashaqaygow awowgii lanaaryow mindha eegga dabadeed oodaheennu kala rogan ma yidhi markii dambe war warkaa naga dhex gelin inan dhegaysta wuxuu yidhi huunna balaan iswaraysanne ma gabar baa tahay mise garoob saddex nimaa isoo furtay ay tidhi markaasuu yidhi alla hooga naa carruur ma kuu joogtaa markaasay tidhi sagaal carruura haii joogta markaasuu yidhi aga naa maad maamul goboleed ku dhawaaqdid war maamul goboleedka magaciisuba wuxuu noqon lahaa maamul goboleedka ubadlaan oo maamul goboleedka maamalaan maxaa u diidey aryaadhaha maantoo kale toban sano ka hor shabaab waxay dhaheen idaacadan muuse ka maqanno madaxaa laga goyha waxa jooga muxaadaraha laga daayay dhaheen war maya waxay dhaheen bunayatii bunayatii halaga daayo aryaa beenaad sheegaya kuwaasu bul ma cunaana naga tag qaatil qaatil idaacadaha laga sii daayay miyay dhaheen يا شمس النجائر لتغربي عنا يا شمس النجائر aryaadhaha anigu waxaan kula yaabay heesta carabiga mugay muusig wadata xataa waa iska rabeen nimanku war toban sano ka hor waxaan xasuustay maantoo kale inay yidhaahdeen lama xusi karo xorriyadda soomaaliya waxaan xasuustaa maantaoo kale abwaanguurayor amarkooda mar dambe qaadamayna kana cararay halkii ay joogeen war usuna magacaaja li bedelay riddi fi iyo leeri war qatiluu ay ku xukumeen inta masaajidka abu hureyre isugu tageen urur ma haysaana agoontii xoogga dalka waan bannaan baxeen maanta doorashada yaan dib loo dhigin miyay yidhaaheen aabbayaasheen waa dhinteen al-shabaab dalka laga xoray miyay dhaheen iidaan kanya yaa arkay horta ma dhaheen war masaasada noo enjeg diyaaren aan lan sababtiye war hanala waalanine waxay dhaheen dowladdan wax ka masuq maasuq badan nama soo marin siddeed biloodna maannaan arag xaqeennii hadda madaxweynaha in wax nala siiya haddii loo sheegay waa beena ha ogaado wallaa musuq maasuq agoontii sakiirada ahayd ogaatay inuusan meelna ku qarsoomin war maroorda ban habay balambaal magarya waa leere war waxaa la yidhi nirig naylihii jalisay oo idaha nuugaysa oo naaxday bay nabad iyo nolol niman ku sheegeen sir ilmuhu ogaadeen suuqa lagama waayo wax sida dabeelaha aryaadhaha wasiirka arrimaha gudaha ee dalka turkiga aa beriga iscasila isagoo ciilbistii ah lama saac gudaheed bandow aan shacabka looga digin oo uu soo rogay oo dad isku buurta awgeerowna isu casilay war innaga iyagoon ka degin maalintii jimce kuwii masaajidada kabaha la galay ma iscasileen war dad xishoon ayaa iscasila war war maysiine ciidankii jannaala xoreeyaa la yidhi dumaray kufsadeenba waxaan la yaabanahay kuwaasu ma shabaabay u danaynayeen mise shacabkay u danaynayeen aryaadhaha maa shuuta loo keena nimanka wax kufsada suulatulmaa'idaha ku kor akhriye culayskii shabaabaan idinka dulqaaday anahana gabdhaha kufsanaya ciidankii yidhi cadowgay u daneeyeen ee tillaabo sharciyaha laga qaado aabbaha mid ka mid a gabdhaha la kufsaday oo hadlay wuxuu yidhi askartii aad soo dhowaysay biyaha siisay aad ku farxdayna gabadhaada kufsanaya isma lahayn arwaa ceebtaas iyo calalxumadaas naga tag ceebaan badnecebaha qandha xanuun badane tan ceeb waa ka weyn tahay waa dembi ceeb ninkii isku goday wax ka dhintaa miyaad maqal war eeb langorada waa dhibaasa war ceebu waa midda caloosha muusajiiso ka buuran nagu kala wada meesha
jooja cayda war ma tunto aan hele
naga taga tawfiiqda alla idin waafajiye waryaa meesha waxaa rabtay soo cadday
aad bay u mahadsan yihiin saaxiibada kalamaan ayay kuwaasi ahayn guud ahaan dhegaystayaal waxaa jeclahay inaa intaasi kusoo axmeero barnaamijkii falaqaynta wararka rediyo cadada oo maanta idiin tabinayay anigoo ah miya sharaaf karaama barnaamijkani mid kale ku qurux badan intaa ku kulmi doono waxaa idinkaga tegaynaa sidaasi nabaddiino assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu ismaqal dambe xiise leh nabadiino
boobayaa dalkayaa lagu beerayaa dalkayaa laga boobayaa dalkayaa lagu beerayaa dunida xaggee loo raacayaa doonida xaggee loo raacayaa doonida waxaa la raacayaa inay degtuu cadow doonayaa inay degtuu cadow doonayaa dembi maxaa loo daawadaa daacad maxaa loo diidayaa dembi maxaa loo daawadaa daacad maxaa loo diidayaa daacad waxaa loo diidi karin dalkeena bay dawadiisa tahay daacad waxaa loo diidi karin dalkeena bay dawadiisa tahay dalkeena bay dawadiisa tahay dowlad maxaa loo diidayaa dowlad la'aan loo doonayaa dowlad maxaa loo diidayaa dowlad la'aan loo doonayaa dowlad waxaa laga doonayaa daryeelkiibaa laga doonayaa dowlad waxaa laga doonayaa daryeelkiibaa laga doonayaa daryeelkiibaa laga doonayaa duca maxaa loo diidayaa duca la'aan loo doonayaa duca maxaa loo diidayaa duca la'aan loo doonayaa duca waxaa loo diidi karin dikri allah laga doonayaa duca waxaa loo diidi karin dikri allah laga doonayaa dikri allah laga doonayaa beenta maxaa loo daba ordaa runta maxaa loo doonayaa beenta maxaa loo daba ordaa runta maxaa loo doonayaa runta maxaa loo doonayaa qof daacaday dugsigiisu tahay runta maxaa loo doonayaa qof daacaday dugsigiisu tahay qof daacaday dugsigiisu tahay nabad maxaa lagu diidayaa colaad maxaa loo doonayaa nabad maxaa lagu diidayaa colaad maxaa loo doonayaa colaad waxaa loo doonayaa nin daalinay dantiisa tahay colaad waxaa loo doonayaa nin daalinay dantiisa tahay nin daalinay dantiisa tahay midcadu maxay doondoonayaan diinta miyaa la bedeli karaa midcadu maxay doondoonayaan diinta miyaa la bedeli karaa diinta inaan la bedeli karay daa in allah ku xafiday difaac diinta inaan la bedeli karay daa in allah ku xafiday difaac daa in